barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah saddex iyo tobanka bisha juulaay ee sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jacfar kukaay anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aanu idinku hayno barnaamijkayagana waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ka dhacay magaalada kismaayo sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aanu kusoo qaadi doonno dood ku saabsan sida ay dhallinyarada soomaalida uga faa'iidaysan karaan mashruuca yoolka horumarinta ee qaramada midoobay
toban iyo toddobada hadaf ee loogu talagalay caalamka in lagu horumariyo waxaa waaye wax loo baahan yahay inay caalamka lagu tirtiro horta waxyaalo badan waxaa laga tirtiraa inay adduunka baahi ay dhicin waxaa laga tirtiraa caalamka inuu caafimaad darre ay dhicin oo caafimaad sax la helo waxbarasho oo sax oo quality le misana tayaysan in la helo
heesaha aan idinkugu talagalnayna waxaa ka mid ah heesahaasi qaybaha dambe ayaad ku maqli doontaan iyo ciyaarihii balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka xaaladda magaalada kismaayo ayaa degan kadib markii barqanimadii maanta ay ciidamada ammaanka jubbaland soo gebagabeeyeen weerar saacado badan qaatay oo ay maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsanaa al-shabaab ay shalayga baldhici ku galeen hoteelka cascasay ee magaalada kismaayo ciidamada amniga ayaa sheegay in sideed nin oo hubaysnaa ay gudaha u galeen hoteelka wax yar kadib markii mid iyaga ka mid ahaa uu albaabka ku qarxiyey gaari meynaysnaa goobjoogayaal isugu jira ehelada dadka ku geeriyooda weerarka iyo mas-uuliyiinta caafimaadka ee magaalada ayaa v o eda u xaqiijiyey in weerarka ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa iyo soddon iyo saddex ruux oo ay ku jireen raggi weerarka soo qaaday madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo ka hadlay weerarka ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay ku guuleysteen inay soo afjaraan weerarka isagoona sheegay in ilaa iyo lix iyo labaatan ruux ay ku dhinteen lix iyo konton kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi warar ay v o eda helaysa ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen mid ka mid ahaa raggii dagaalamayay oo dagaalka ku dhaawacmay dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray allah u naxariistay hodan naaleeye oo ahayd saxafiyad caan ah oo dhowaan uun dalka dib ugu laabatay kadib markii ay ku kortay kuna waxbaratay dalka canada sida uu sheegay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray shuuriya oo ka mid ahaa musharaxiinta doorashada madaxtinimada jubbaland waxaa sidoo kale ku jiray dadka la dilay saddex qof oo u dhashay dalka kenya saddex tanzaniyaan ah laba british ah laba maraykan ah iyo shaqaalo u shaqaynaya qaramada midoobe xaaladda magaalada ayaa hadda caadi kusoo laabatay walow isbitaalada ay ku mashquulsan yihiin sidii gurmad caafimaad loogu fidin lahaa dadka dhaawacmay dadka ku nool magaalada kismaayo ayaa sheegay in weerarku uu ahaa kii uga khasaaraha badnaa ee abid ka dhaca magaalada kismaayo xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa ka tacsiyeeyey islamarkaana cambaareeyey weerarkaasi
askari maraykana ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalka afghanistan howlgalka taageerada neeto ee dalkaasi ayaa war qoraalah uu soo saaray waxa uu ku sheegay in askarigaasi la dilay maanta oo sabti a howlgalku ma aanu xusin magaca askarigaasi sidoo kalena faahfaahin dheeraada kamaanu bixin sida uu u dhacay weerarka uu ku geeriyooday waa askarigii saddexaad oo maraykan ah oo lagu dilo dalka afghanistan muddo labaatan maalmooda gudahood howlgalka taageerada neto ayaa lix iyo labaatankii bishii juun ee nandhaaftay sheegay in laba askari oo maraykana lagu dilay weerar ka dhacay dalkaasi askarigan maanta la dilay amaba lagu dilay afghanistan waxa uu toban ka dhigayaa tirada askarta maraykanka ah ee dalkaasi lagu dilay sannadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka
sidii aad warkeennaba ku maqasheen xaaladda magaalada kismaayo ayaa degan tirada dhimashada dadka ku dhintana waxay maraysaa saddex iyo soddon ruux oo ay ku jireen raggii weerarka soo qaaday dadka ku dhintay waxaa ku jirtay hodan naaleeye iyo shuuriye oo ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada doorashada madaxtinimada ee jubbaland waxaana hadda la sheegayaa in isbitaalada lagu daweynayo dadkii weerarkaasi ku dhaawacmay ee sidoo kalena waxaa weerarkaasi cambaareeyey madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio guteres wixii wararkaasi kusoo kordhay idaacadeheena ama idaacadan inta aan ku guda jirno ayaad ku maqli doontaan haatanse kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhalinyarada waxaa soo diyaariyey magaalada nairobi kusoo diyaariyey khadar maxamuud xareed
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka waxaynu kusoo qaadan doonaa waxaa jirta toddoba-iyo toban hadaf horumarineed oo loo dejiyey adduunka in looga ciribtiro dhibaatooyinka dhinaca horumarka ah iyo sidoo kale dhanka nolosha dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah dhanka caafimaadka nabadda iyo dhanka waxsoo saarka adduunka haddaba dhallinyarada soomaaliyeed sidee ayay uga faa'iidaysan karaan toddoba-iyo tobankan hadaf horumarineed ee adduunka loogu talagalay waa qodobka aynu ku eegi doono barnaamijka madasha dhallinyarada oo ay marti iigu yihiin khadar axmed jaamac oo ah arday dhowaan ka qalinjibiyey jaamacadda nairobi ee magaalada nairobi iyo axmed cadaawe macow oo ah wakiilka dhallinyarada soomaaliyeed ee midooda africa kusoo dhawaada barnaamijka madasha bismillahi raxmaan raxiim qadar xareed aadaa umahadsan tahay waana ku dhowayahay barnaamijka marka hore si kooban haddii aad noogu faahfaahayso maxay yihiin toddoba-iyo tobankan qodob ee loogu magacdaray toddoba-iyo tobanka hadafka horumarinta adduunka toban iyo toddobada loo hadafee loogu talagalay caalamka in lagu horumariyo waxaa waaye wax loo baahan yahay inay caalamka lagu tirtiro horta waxyaalo badan waxaa laga tirtiraa inay adduunka baahi ay dhicin waxaa laga tirtiraa caalamka inuu caafimaad darre ay dhicin oo caafimaad sax la helo waxbarasho oo sax oo quality le misaan tayaysan in la helo sinaan in la hela caalamka sinaan sinaan la-aanaa jirta marka in sinaan la helo in shaqo fiican oo tayaysan la helo ruux walbo in biyo nadiif la helo iyo caafimaad sax la helo in waxaa waaye climate action waxaa la misana cimilada hawada wadan walba misal caalamka dhan oo noqdo mid nadiif ah inay maaragtay la helo nabad iyo xasilooni iyo waxa la yidhahda strong institutions misana waxaa waaye hay-adaha ama maaragtay macadyada dowladaha ay leedahay mise dowladda ay leedahay inay ay noqdaan kuwo sax ah oo cadaalada ka shaqaynaayo oo awood leh iyo in lagu guulaysto ayadoo partnership misana iskaashi caalamiga ah lagu guulaysto marka toban iyo toddobada horta loo dejiyo caalamka ay isku waafaqeen lagu dejiyey meesha la yirahda security councilka misana qaramadii midoobe lagu dejiyey oo caalamka dhan ay iskugu imaadaan sanad walba mar la iskugu imaado waxaa go-aan lagu qaatay inay todoban iyo toddobadaas caalamka laga hirgeliyo meel walbana ay ka dhaqan gasho waayahay soomaaliya gaar ahaana dhallinyarada soomaaliyeed sidee ayay uga faa'iidaysan karaan marka qodobadan
horta toban iyo toddobad hadda aan kuu sheegaba toban iyo toddobadaba soomaaliya waxay ku tahay relevant mise way ku habboon tahay toban iyo toddobada soomaaliya caafimaad dar caafimaadka ma tayaysano waxbarashada ma tayaysano baahi badan iska jirtaa ruux walba ma awoodo inuu caafimaadka caafimaad sax helo misena caafimaad tayaysan u helo maaragtay wax soo saar sax ma helo marka soomaaliya toban iyo toddobadaba horta aaday ugu habboon tahay qaabkii dhallinyarada soomaaliya ugu faa'iidaysan karaan waxaa waaye kow horta waxay u baahan tahay inay juhdi badan iyo dadaal badan la geliyo si toban iyo toddobadaasba ay suurtagal ku noqdaan misena qaar ka mid ah ay maaragtay ay la helo kow waxaan rabaa inaan laba barnaamij soomaaliya relevancy ku habboonitaanka soomaaliya laba arrin hadda aan rabaa inaan soo qaato iyo qaabka dhalinyarada soomaaliya ugu faa'iidaysan karaan hadday noqoto waxbarasho taya leh waxbarasho taya leh marka la helo waxaa imaanaysaa xasilooni waxaa imaanay dadka inay ruux walbo wixii sax iyo wixii qalad uu kala garto waxyaalaha hadda contribute garanayo nabad la-aanta iyo xasilooni darada soomaaliya waxaa waaye dhalinyarada badi ma lahan skills life skills waxa lahay ay ku shaqaystaan ma lahan marka haddii loo hagaajiyo inay xarqaanka u toli karo haddii darawalnimada uu garan karo haddii waxyaalaha yaryaroodka oo maarata skilliska xifladaha yaryar uu garan karo ruux walba dhalinyarada soomaaliyeed wax badan ayaa maaragtay xasiloonida badan ay ka qayb qaadan doontaa hadday noqoto dhinaca nabadda aan galo oo aad adduunka loogu ololaya soomaaliyana ku habboon waxaa waaye dhallinyarada qayb weyn ka noqon kartaa inay u ololeeyaan arrimaha nabadda waayo axmed waan kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa khadar axmed oo isna barnaamijka madasha igala qaybgelaya khadar dhallinyarada soomaalida sidee ayay uga faa'iidi karaan ayay kula tahay toddobiyo tobankan qodob ee adduunka loogu talagalay in loogu cirib tiro baahiyaha kala duwan ee bani aadamka ma yihiin kuwo xilligan ka faa'iidaysan kara khadar toddobiyo tobanka waa nala sheegay sida caalamka toddobiyo tobankan markii la dejiyeyba loo dejiyeyba lama wada fulin karo dhammaantood marka hore waxaa la isweydiinta mudan yaa fulinaya ma ahan dhallinyaradu inay fuliyaan waxaa fuliya dowlado dowlado iyo hay-ado ayaa waxaan inay tahay ay meel mariyaan oo ay mas-uuliyaddu ka saaran tahay marka dhallinyaradii soomaaliyeed haddii la yidhaahdo ama dowladdii soomaaliyeed ama waddan kastaoo afrika ah lama wada fulin karo qodobadan qodobada qaarkood xataa ayaga iska soo hor imaanhaya hadda markaad fiiriso qodob ka mid ah wuxuu leeyahay in tirtirka baahida in ciribtirka baahida iyo in la ilaaliyo dhirta oo kale qodobada qaarkood waa iska hor imaanhayaan lamana wada fulin karo dhammaantood wadamo badan oo horumaray baa fulin waayey kuwo qaar kas u diideen inay fuliyaan oo dhaqaalahooda iyo ka fiiriyey dhinacooda ayaga waxa dantooda ugaarka ayaan adduunka kale ka fiirin tusaale ahaan dhalinyarada soomaaliyeed oo kale muddo badan bay dagaalo kusoo jireen dhib badan baa qabsaday dhinacyadii kooxihii dagaalamaya isku adeegsadaan marka dhalinyarada soomaalida ma kula tahay inay ka faa'iideysan karaan horumarada kala duwan ee socda ee adduunka ama geeska africa fursad weyn baa ku jirta halkaas in waxbarashadii la tayeeyo ama waxbarashadii tayadeeda kor loo qaado fursad badan baa dhalinyarada uga jirta nabadii oo kale fursad baa ugu jirta oo dhalinyarada soomaaliyeed waa kuwa bariga africa iyo geeska africa iyo la africa iyo adduunka o dhanba marka meesha ay tagaanba meesha ay nabad ku helaan waa kuwa wax soo saar leh waa kuwa ganacsi leh kuwa hal abuur leh soomaaliya iyo wadankeennina wadankii hadday ku helaanna waaba kasii fiican tahayba marka way ka faa'iidaysan karaan mid qodobada ay ka faa'iidaysan karaan waxaa kamid ah dhinaca nabadgelyada horumarka nabadgelyada dhaqaalaha sinaanta iyo cadaaladda haddii loo sameeyo way ka faa'iidaysan karaan dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo hal abuur leh baa jiraan waxbarashadii oo kale hore aan usoo sheegnay waa kaga faa'iidaysan karaan biyihii nadiiftaha iyo wadar iyo iyo caafimaadkii haddii ay helaan ayadana sidoo kale dadkii dhammaan dhalinyarada keliya maahan dadkii soomaaliyeed oo dhan baa uga wada faa'iidaysan kara marka fursado badan baa ugu jira oo looga faa'iidaysan karo toddobiyo tobankaas qodob ee horumarka adduunka waaya axmed adigu waxaad ka shaqaysaa adis ababa midooda africa wakiilkii soomaaliya tahay dhalinyarada ka waran maxay tahay caqabada ugu badan ee haddii ay dhalinyaradu damcaan inay ka faa'iidaystaan horumarka socda maxay tahay caqabada dhalinyarada ka hor imaaneysa ni horta caqabadaha ugu badan hadda aan ku dhihi karo way ka hor imaaneysaa waxaa waaye soomaali oo kale ma lahan hay-ado duuli ah oo si rasmi ah u shaqeeya misena wax la yirahdo institution ama macadyada dowladda badigooda ma shaqeeyaan haddana dhibaato badan waxaa waaye arrimahan gobolaysiga iyo kala qaadqaadka iyo waxyaala badan maarata saameyn badan uu kuleeyahay waxay ka mid tahay caqabadaha laakiinse waxaa socdaa dadaalo badan oo la wado hay-adaha dowladda hadda ee wada iyo dowladda guud ahaanba loo sameynaayo in dhalinyarada ay fursadaha ka faa'iidaystaan shalay waxaan arkaya muqdisho fariin laisoo diray oo dhalinyaro badan oo saasoo kale ah oo badi dadka hadda dhalinyarada aqoon-yahanka ah hadda dalka jooga oo shaqeeyo oo barnaamijkan maaragtay wuxuu leeyahay bood loogu talagalay ay leeyihiin oo lagu soo koobay toban toddobadaba marka boodkaas iyagoo isku soo sawiraayo waxaan arkayay shariirkooda iyo waxyaalaha iyo wixi ay leeyihiin markaas waa suurtagal wax waa laga qaban karaa soo bandhigaan arkaya marka carqaladaha way badan yihiin soomaaliya oo kalena waxaa waaye aaday u badan yihiin sababtoo ah xasilooni badan ma jirto haddana ma lahan sidaadaan kuu sheegay oo kale institutionada misna macadyadaas ma jiro marka haddiiba macadyada ay la shaqaynayn waxna waxay u baahan tahay inay macad walba mid walba waxay leedahay macad gooni oo la shaqayso ama wasaaradaha oo kala mid walba wasaarada ay kuleedahay hadday noqoto midda mid goolka ka mid ah mise hadafka ka mid ah oo wuxuu u baahan yahay in lala shaqeeyo wasaaradda caafimaadka oo kala si loo tirtiro wax caafimaad darro iyo dhibaatooyin badan wax tan hadda baahid oo kale waxaa waaya sida hay-adaha gargaarka iyo humanitarianka oo kale u qaabilsan arrimaha bini aadanka si marka taas loo gaaro laakiinse waxaan kuu sheegaya waxaa waaye toban iyo toddobadaba muhiimad gaar eh markii wadamada kale laga reebo muhiimad gaar ay soomaaliya u leedahay waxaanan jeclahay sida hadda ay u socoto in lagu faa'iidaysan doono wadankana ay qayb badan ka qaadan doonto iyo xasiloonida badan dhalinyarada afrikaanka iyo kuwa geeska africa iyo markaad isbarbardhig ku samaysid kuwa soomaalida ee soomaaliya siday uga faa'iidaystaan adis ababa oo xarunta midooda africa oo kaleeto mashaariicdan iyo horumarkan socda oo kale niyo horta waa run africa iyo markii dhalinyarada kale oo afrikaanka iyo markii soomaaliya isbarbardhigo faraqa udhexeeya halka faraq udhexeeya waxaa wadamada badigooda waxay haystaan xasilooni nabadeed misena xasilooni siyaasadeeda jirtaa laakiin soomaaliya waxaa yar huruf hurguf iyo meelaha qaarkooda iyo arintan hadda ee federalismka san maamul goboleedka iyo dhibaato badan ku yeeshay dhalinyaradan qaas ahaan laakiin wadamada kale ee wadanka hadda algeria la dhahaayo egypt wadanka la dhahaayo ghana oo kale kenya hadda soo socoto iyo adisababa ama ethoobia hadda isbedel siyaasadeed uu ka dhacay way ka faa'iidaystaan dhalinyaradan aad ay uga faa'iidaystaan wax waxaa jirta la yidhahda horta guud ahaan toban iyo toddobadan gool ama hadaf waxaa loo dejiyey waxa la yidhahda vision mise hadaf waxaa loo dejiyey meel yani oo laleeyahay ilaa waqtigaas oo kale twenty dati oo kale waaye twenty dati waxaa markii laba kun iyo soddonka la gaaro in at least haddii laga guul lagu guulaysan dhammaantooda qayb ka mid ah in hadaf la gaaro waaye oo aan aaminsanahay waxaan ma la fiirinaya wadanka lama fiirinaya waxaa la fiirinaya caalamka guud ahaan qaabkee saameyn uu yeelatay marka toban dodaas ka mid ah inay wax marka haddii labada gaari karin qaar ka mid ah la gaaro umaan african union mise midooda africa umaano midooda africa waxay leedahay iyadana inkastoo uu aad u dheeryahay visionka mise hadafkeeda aad u dheeryahay waxay leedahay waxay leedahay labada kun labaatankii iyo lixdan iyo saddexdii ama twenty six three goal ay leedahay ama vision oo loogu talagalay oo iyadana aad u fog marka waa las waafajinayaa heshiisaa ka dhexeeya hadda in las waafajiyo si hadafkaas lagu gaara qaas ahaana africa marka dhallinyaradeenna waxaan leeyahay iyo kan faraq udhexeeya waxaa waaye nabad iyo xasilooni badan ma lahan laakiinse dadaalo badanaa la samaynayaa sidii barnaamijkaas uu ugu suurtagalo ee loo guuleysto haddana anaga waxaa loo yeela arkay dowladda hadda ay u samaysa priorities misna mudnaan si toban iyo todobada mudnaantada lakala siiya hadday noqoto inay waxbarashada la tagay waxaa lasoo saaraya maalmahan damba waxa la yidhaahdo vocational training ti haddaan kuu sheegayo oo skillska dhallinyarada maadaama dhallinyaro badan ay jirto dalka shaqalaanna ay baahsanna ay jirto sidee loo yeeli karaa marka dadka badina way weyn yihiin dad weyn hadda dhihi kara male marka waxaa loo samaynayaa goobo oo lagu tababaro xifladaha yaryarka iyo ay wax ka qabsan karaan si xifladda ruux markuu yeesho wuxuu aadayaa goob uu maarata uga shaqaysto waxaa yaraana marka shaqala-aantana way yaraanaysaa ammaan daradana way yaraanaysaa badi waxaa dhallinyarada maarata lagu faa'idaystaa waxaana sababaysaa shaqala-aanta haye khadar
khadar toddobiyo tobankan gol mar haddii aan kusoo laabto qaar waxaa jirta soomaaliya xilligan ay samayn karto iyo qaar aysan samayn karin waxyaabaha kuwa toddobiyo tobanka ayna ay ka faa'iidaysato waxaa umid ka mid ah caafimaadkao kale caafimaadka soomaaliya wadanka aad buu u liitaa umul umulraaca iyo hooyada dhallaanka ku dhimanaysa iyadoo dhalaysa isbitaal la-aanta nugu badan waxbarashadii baan kasoo hadalna iyaduna aad u tayayar tahay nabadiibaa sideedoo kale aad u yar waxaa jirta xaalufinta dhirta ayaa jirta oo iyaduna kamid ah oo oo xaalufin weyn baa dhirtii lagu hayaa marka waxaan aanigu aaminsanahay in qodobadani siday u kala horumarsan yihiin ayagoo dadka dowladaha dowladda caawinayso iyo international communitygii iyo qaramada midoobey iyo waxaas o dhan ayagoo ay caawinhayaan in toddobiyo tobankan qodob siday u kala horeeyaan loo kala horumariyo toddobiyo tobankan qodob waxaa ugu sugan dadka dhallinyarada soomaaliyeed shaqo abuur shaqa lagu abuuraya haddii caafimaadka wax laga qabto shaqa ku abuurmaysa tayadii iyo caafimaadka iyo waxbarashada haddii sidoo kale ayada shaqa ku abuurmaysa nabadii sida haddii laga shaqeeyo la yidhaahdo qofku markuu nabad helo buu wax soo saarhaya waxbay soo saar bay yeelanaysaa marka toddobiyo tobankan qodob ayadoo laga fiirinayo sida ay u kala horeeyaan iyo muhiimadda ay u kala leeyihiin marka adigoo kaleeto ma waxaa jira qodobo gaar ah oo ku jira qodobadan ood isdhihi lahayd way kala mudnaan lahaayeen in soomaaliya o kale laga hirgeliya ayaa jira ha sida ugu horeysa oo kale caafimaadko kale nabadgelyadii baa makow aan siin lahaa nabadgelyadii toddobiyo tobanku si kale ay u kala horeeyaan laakiin soomaaliyana sida kale ugu kala hormari doonaan caafimaadka nabadgelyada usoo horumaraysa soomaaliya nabadgelyo la-aanteed wax kale waxa kaloo dhan ma suurtagelhayaan marka nabadgelyadii hadday soo horumarto waxbarashadii iyo caafimaadkii baa ku xigaya waxbarashadii iyo caafimaadkii markii wax laga qabto waxaa soo baxaysa bulsho taya leh xaalufintii dhirtoo kale markii wax laga qabto waxaa soo baxaysa dhul nabad qaba beerihiiba iyaduna kale ay tahay in la beerto oo wax lasoo saaro oo la helo wax soo saar iyo iyo waxbaalkii daawooyinta yale iyo agabkii beeraha oo kale marka afartaas qodob markaan ugu soo hormariyo ba soomaaliya waa uga baahan tahay inay ka isticmaasho inta kalena ayaga hadhow halba halbay xabad xabad bay ugu imaan doontaan oo waxa looga qaban doonaa si dhalinyarada soomaalida ay ula jaan qaadaan dhalinyarada kale ee wadamada afrikaanka gaar ahaana kuwa dariska lah maxaa is leedahay way samayn karaan dhalinyarada soomaaliyeed waxay u baahan yihiin marka koobaad inay ka shaqeeyaan amnigooda waxay u baahan yihiin in ay shaqo abuur samaystaan waxay u baahan yihiin dhalinyarada soomaaliyeed inay isku xirnaadaan in ay ka feejignaadaan waxyaabaha wadankooda qalqalka gelinaya markaas waxay soo saarhayaan wadan soomaaliyeed waxay naftooda wax ku tarhayaan dadkooda wax ku tarhayaan bulshadooda wax ku tarhayaan waxay kaloo u baahan yihiin dhalinyarada soomaaliyeed oo ayaga aan ka imaan karin laakiin hay-adaha dowliga iyo ka imaanaya in loo sameeyo xirfad loo sameeyo tababar xirfadeed sida furniturka oo kale in la baro ama harqaankii in la baro darwalnimadii in la baro farsamadii gacanta in la baro bay u baahan yihiin waxbarashadii soomaaliya waa bugaag unbaa la iska akhriya laakiin inta badan si toos ah waxbarashadii laftirkeedii looma isticmaalo marka waxay u baahan yihiin oo aada xooga in loo saara ay tahay farsamada gacanta oo kale sida wadanka dhaqaalihiisa wax looga qabto marka dhalinyaradu sidee ayay ola tartami karaan wadamada kale ee afrikaanka iyo adduunka dhalinyarada soomaaliyeed dhalinyarada afrikaanka waxay ula tartami karaan in ay marka hore waxbarasho tayale la helo in nabadgelyo la helo in la helo caafimaad in la helo intaas markii la helo qofka soomaaliga asagaa inta kale samaysanaya waa dhalinyarada afrikaanka ah oo kalena way ka hormarayaan marka dhalinyarada soomaaliyeed siday dadka kale oola tartamaan waxay layihiin caafimaad bay layihiin waxay layihiin waxbarasho tayale nabadgelyay layihiin intaas haddii wax laga qabto iyagaa ka hormaraya wadamada afrikaanka oo yurub iyo reer galbeedkana sii gaari doona waayahay axmed maxay tahay muhiimadda dal burburay oo kale tusaale ahaan soomaaliya oo hadda soo kobcaysa uu u leeyahay toddobiiyo tobankan qodob ee adduunka uu sheegay in la doonayo in la hirgeliyo qadar muhiimadda dal burburay ee u leedahay iyo ahmiyadda ee u leedahay toban iyo toddobada gool misana hadafee caalamka la dejiyey waxaa waaye wax ku haboon waayo soomaaliya oo kale way ku haboonta sababtoo ah waxay soo koobaysaa toban iyo toddobadaba waxaa lagu soo koobay inay caafimaad darra dalka soomaaliya oo kale badi waxaa ka jirta aragtay caafimaadka ma tayaysano waxbarashada ma tayaysano intaasoo kun oo jaamacadada taalla waxban lahayn waxbarashada nidaamka systemka male adiga inta waxay soo koobi toban iyo toddobadan waxay soo koobaysaa dal burburay dhismihiis dhunay qayb weyn ka tahay haddii intaas tartiib mid walba la dul istaago mid walba waxay u baahan tahay in yani la qorsheeyo laga fikiro laakiinse haddana saan kuu sheega ayo mudnaan ay leedahay toban iyo toddobada way kala mudnaan soomaaliya oo kale waxay qaadatay inay waxbarashada oo kale culays kala saaro waayahay khadar gabagabadii barnaamijka ayaynu isla soo gaarnay si dhallinyarada ay dhibaatada oga baxaan oo u yiraahdo dhibaatooyinkan kala duwan ee dhallinyaradu ay dareemayaan sidee kula tahay in tillaabooyinkee ayay qaadi karaan dhalinyaradu marka hore waxay u baahan yihiin horta wadan waa dhalinyaro wadan hadaa maqashid waa dhalinyaro dhalinyaradu waxay waxaa looga baahan yahay inay dareemaan horta mas-uuliyadda koowaad inay ayaga ku dhacayso waxaa loo baahan yahay in aad marka hore wadanka aan mas-uul layska saaro in waxbarashada la barto waxbarashawax la barto in farsamo la sameysto farsamo gacan oo kale iyo farsamooyinka kale la sameeyo in laga caawiyo nidaamka iyo dowladaha marka dowladda markaas jirto ama heer dowlad qaran ha ahaato ama heer dowlad hoose ha ahaato in lala shaqeeyo dhalinyaradu waxaa lafdhabarta wadanka ayaga ayaana samayn wadan burwuriya amana wadan dhisi kara marka wadankii iyo mustaqbalkii wuxuu ku tiirsan yahay ayaga sidii ay ka aaminaan buuna markaas noqonaya ay uga qayb qaataan horumarka wadanka waaya gabagabadii gabagabadii iyo dardaarinkeyga waxaan rabaa inaan hadda horta ugu faa'iidaysto dhalinyarada soomaaliyeed aan la dardaarmo waxaan rabaa dhalinyarada soomaaliyeed badi soomaaliya oo kale waxay ka mid tahay wadamada lagu tilmaamo boqolkiiba toddobaatan waxaa waa dhalinyaro waxa loogu faa'iidaysto meel walbo la marxabaabiyo waa dhalinyaro waxa dal dhisi karo waxaa waa waa dhalinyaro soomaaliya dhalinyarada waxaa waa udub dhaxad waaye wadanka la yihahda tunisiya markuu kacdoon ka dhacay waxaa isbedelka rasmi keenay waxaa dhalinyaro soomaaliya marka waxaan rabaa dhalinyarada in aan u faa'iidaysto fursadan qaaliga ah in dhalinyarada soomaaliyeed ay noqto ay noqdaan kuwa yacni isbedelka rasmiga uu ka imaado dadaal walba oo dowladda ay samayso haddii dhallinyarada qayb ay ka aheenna waxaa waaye mimar dhalo nabad lama helayo xasiloona ma imaanayso soomaaliyana burburkan iyo tahriibkan iyo waxaan saasa ugu jirayna marka dhalinyar mid kale dhalinyarada aqoonka aqoon-yahaniyada aan yeelano ama aqoonta leh waxaan rabaa aqoontooda inay noqoto ma rabi inay noqoto mid dalka ay ku burburiyaan laakiinse ay noqoto mid dalka lagu dhiso inay dibdhiska qayb dalka qayb ka qaataan inay isbedelka isbedel ka dal raadinayo oo dowladdii nidaam walba socdo inay qayb ka qaataan ay ogolaadaan inay yacni isbedel rasmi keenaan taasaan ugu darmaamasan guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada v o a tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
qadar maxamuud xareed ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi madasha dhallinyarada oo nairobi kusoo diyaariyey halkaad kala socoteenna waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markanna wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxa inoo haya nuur bukhaari mahadsanid jacfar ciyaaraha koobka qaramada afrika oo hadda maraya wareegiisii semifinalka ayaa waxaa la ciyaari doonaa habeen dambe waxaana xulalka ay isugu dhici doonaan senegal oo la ciyaari doonto tunisia iyo algeria oo fooda dari doonta xulka nigeria labadaasi ciyaarood ayaana ah ciyaaraha wareegu ah semifinalka ee ka hor inta aanan la gaarin finalka natiijooyinka kasoo baxan waxaad ku maqli doontaan idaacaddaheenna xiga wararka kale ee ciyaaraha yurub kuwa ugu waaweyn haddii aan fiirino kooxda barcelona ayaa shalay lasoo wareegtay weeraryahankii hore ee kooxdaas kooxda atletic madrid anton griezman laacibkan ayay barcelona ku gadatay boqol iyo labaatan milyan oo euro taasoo ka dhigaysa in muddo shan sano ah uu la joogi doono laacibkan siddeed iyo labaatan sano jirka ah ee u dhashay faransiiska griezman ayaa sanadka labada kun sideed iyo tobankii wuxuu ka mid ahaa ciyaartooydii faransiiska u qaaday koobka adduunka dhinaca talyaaniga waxaa ugu weyn kooxda inter milan ayaa waxa ay weli ku dadaaleysaa sidii ay ugu qalqaalin lahayd weeraryahankeeda mauro icardi inuu kooxda isaga tago laacibkaas ayaa sadiidan inuu ka tago kooxda inter juventus ayaa la sheegayaa in ay dooneyso waxaa sidoo kale inter ay rabtaa inay qaarijiso ciyaaryahan nangolan oo ka ciyaara qadka dhexe wararka ciyaaraha dhegeystayaal waa naga inta
aad iyo aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari weli halkaad nagala socotaanna waa v o a markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii la foole iyo heestii dama
dawashada kuwaanay damaqbayga taagalay damaqbayga taagalay daawashada kuwaanay damaqbayga taagalay damaqbayga taagalay waxaa waxaa iga dardaara waxaa waxaa iga dardaara oon kaaga digaya dadkuyuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin dadkuyuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin hadday hadalgeliishaan dibnahaaga haw celin hadday kula dagaalana u dulqaada weliga
heestaasi uu ku luqeynayay maxamed xasan xuseen lafoole ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaana idinla socodsiinayay jacfar kukaay anigoo ah nuur xasan iyo maxamed cabdi xasan sandheere oo dhinaca farsamada inoo joogay duhurnimadan tan iyo kulan dambe nabadgelyo
dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi waxaad ogaataa inaan adiku doorto dadka ka dhex socdoon dumarka kuugu jecelahay waxaad ogaataa inaan adiku doortoon dadka ka dhex socdoon dumarka kuugu jecelahay dadka waxaad ku digataa dadka waxaad ku digataa markaan ku dadaalo ubad ubad